markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
barnaamijkani xiisaha lahaaye hambalyada iyo heesaha nuur dhambaalka ugu horreeya maadaha soo qabta bas aniga dhambaalka ugu horreeya ibraahino haddii aan ku horreeyo waxaa weeyaan dhambaal tahaniyad dhalasho ah waxaana diraya dadka kale ah cabdiraxmaan axmed maxamed mustafe maxamed xirsi ifraax cali maxamed saciid cali maxamed maxamed ciise maxamed xaliimo ciise maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed cali caalin sacad maxamed daahir iyo aamine aadan maxamed cali aadan maxamed cabdi maxamed diiriye suuri maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga dunida dacaladeeda waxa ay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan shiine cali maxamed iyo marwadiisa muno ibraahim oo uu wiil ugu dhashay baa layidhi magaalada burco gaar ahaan xaafadda balaase koob iyo tobankii abril ducada iyo magac bixintuna waa hee xaggiina baa layidhi daandureyo magac bixinta nuura waxaan u dhaafaynaa qoyska ah se yeeshee waxaan ugu ducaynaynaa in uu ilaahay ka dhigo wiilkaasi mid soo weynaada oo dalkiisa iyo waalidka iyo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray mukhtaar cabdulaahi maxamed maxamuud cabdulaahi maxamed iyo cabdiqaadir cabdulaahi maxamed daahir iyo ruqye ibraahim maxamed daahir iyo bashiir sheekh ibraahim iyo cabdinuur sheekh ibraahim cabdiraxmaan xaaji xasan iyo maxamed xaaji xasan iyo faadumo zahra xaaji xasan iyo waxay yidhahdeen hinde ow maxamed nuur iyo axmed cabdiwahaab iyo maxamed cabdiwahaab iyo faadumo cabdulaahi iyo yuusuf macalin axmed nuur iyo maxamed macalin barkhadle iyo xaashi cabdulaahi cadoowe mawlid iyo waxay yidhaahdeen cabdulaahi maylaan waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad farxad la gaarsiiyaan bashiir axmed mataan iyo waxay yidhaahdeen degan xasan boqol oo wiil uu ugu dhashay raaso waxaanay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo kii soo barbaara oo waalidkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay ibraahim oo xaggii iyo sugaanta haddii aan u weecanno heesta ugu horreysa waa heesta gudcurka habeensaday iyo codka macaan ee hebe maxamed
arrimahaan gostaye gadaalan igay dhigay garashada anguutiye gudoonkayga baaqsaday arrimahaan gostaye gadaalan igay dhigay waxaan ilaa gudbooniyo
noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray sakariya raage bootaan iyo maxamed bashiir maxamed bootaan iyo aabe awle bootaan hooyo kaamil iyo ifraax daa'uud iyo xaawo farxaan iyo ayuub awle bootaan iyo iraad awle bootaan ayaan awle bootaan iyo zeynab awle bootaan shuuke aadan gurey iyo xaaji mawlid abshir iyo sadiiq raage bootaan iyo axmed cabdi jaamac dadkaasina waxay kala joogaan baaltaag qabri dahar gaalkacyo gallaadi iyo meelo kala duwan oo caalamka waxayna tahniyad gaarsiinayaan farduuso maxamuud nuur iyo waxay yidhaahdeen airobe awle bootaan oo meherkooda uu ka qabsoomay qabri dahar waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna meherkaas allah ka dhigay kii horseeda guur raaxo badan bashbash iyo barwaaqana aad kala kuntaan eebana uu idin siiyo owlaad qeyr qabta hambalyo aroos ayaan hayaa daandurayo waxaana lagu bilaabay marka hore oo aad salaaman tihiin waanu idinka qaadnay saaxiibayaal marka xigtana waxa ay yidhaahdeen waa annaga oo kale ah xaaji aadan cawaale hooyo faadimo ibraahim cabdulaahi aadan cawaale iyo haboon aadan cawaale yaasiin aadan cawaale sahal aadan cawaale nimco aadan cawaale cabaas aadan cawaale asme aadan cawaale muno aadan cawaale dhammaan dadkan oo kala jooga faransiiska jabuuti turkiga iyo maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan baa layidhi arooska iyo aroosadda idiris cawaale cawl iyo marwahibe aadan cawaale oo arooskooda uu ka dhacay xaafad weynta balbela ee caasimada jabuuti waxaanu ilaahay uga baryaynaa in uu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabadh iyo caano aamiin aamiin heesta kale dhegeystayaashan u soo qabanayno waa ihano hubaal waan kaa hele waa heestii hanasho cabdicasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan codkoodii ku soo dhowaada
haweentan kala bixin hablahaad ka tilmaantay iyo guduu igu tarin mudaba ku hadraayay midii hodalooga dhigay haybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli mudane hirgeli hirgeli caashaqa godale hirgeli mudane hirgeli hirgeli caashaqa godale midii hodalooga dhigay haybad quruxiyo wanaag lahayna gardaamade hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaqa golele hirgeli hodale hirgeli hirgeli ashaqa golele
Aliyagan
dhigay wadnahan hoy kaaga dhigay hurdadaaga han uga go'in xariir jiifka uga tegay halbowlaha dhiigga iyo wadnahan hoy kaaga dhigay adaa harsadow hantigay hareera habeerkayo hawadu meeshay martay hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashabangole hirgeli hodane hirgeli ah hirgeli ashabangolere adaa harsadow hantiyey hareera habeerkayo hawadu meeshay martee hirgeli hirgeli hirgeli hirgeli ashaqangolade hirgeli hodale hirgeli hirgeli ashaqangolade
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ihano ee fanaaniinta cabdilcasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan haatan aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhambaalkan waxaa lagu bilaaba marka hore waxaan salaamaynaa bahda barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o ed waanu idinka guddoonaa saaxiibayaal waxaana diraya dadka kale ah aaba aadan sheekh mursal maxamuud hooyo aamine cali ee dadaabo aadan maxamuud isaaq iyo sheekh nuuro aadan sheekh mursal esterlin aadan sheekh mursal nuuriye aadan sheekh mursal cabdinaasir aadan sheekh mursal xakiime aadan sheekh mursal raxiime aadan sheekh mursal abukar aadan sheekh mursal cabdiraxmaan yuusuf sheekh mursal ibraahim xaaji cabdirashiid sheekh mursal jaalle maxamed axmed maxamuud cabdulaahi sheekh maad daahir abi macalin yuunus caliyow idow hooyo faadumo sabtow macalin iyo ayeeye daahire maxamed macalin dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyada aroos ay u dirayaan baa layidhi mursal aadan sheekh mursal maxamuud iyo marwadiisa maryamo macalim yuunis caliyo oo arooskooda uu ka dhacay tuulada daarusalaam ee deegaanka juwaaray ee degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe taariikhdu markay ahayd lixda bisha abril ee sanadka labada kun sagaaliyo tobanka waxaanu leenahay isku waara oo noqda kuwii kala helaa ubad kheer qaba aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid nimcaan jaamaca maxamed yaasiin jaamaca maxamed ifraax cali maxamed iyo siciid cali maxamed maxamed ciise maxamed xaliimo ciise maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo aamine aadan maxamed cali aadan maxamed cabdi maxamed diriye suuri maxamed diriye iyo dhammaan reer maxamed diriye oo kala jooga dunida dacladeeda waxayna taaniyad gaarsiinayaan shiine cali maxamed iyo muna ibraahim oo wiil ugu dhashay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina wiilkaas waxaan leenahay noqo kii soo weynaada oo waalidkiiiyo dalkiiba waxtara aamiin kaalimihii heesaha ayaanu markaan jallici doonaa ibraahim oo heesuhu iskuma jiraan heesta aan haan u ciyaari doonaa dhegaystayaasheenna haatanna waa hee weli waa caruuro
waa hees ka mid heesihii hore fanaanka allaha u naxariistee axmed muuge liibaan nuurow inkastoo heestaasi fanaanin badan ay qaadeen haddana waxaa hore u qaaday fanaanka faysal cumar rushtek
Thank you.
heestaa weli waa carruura dantaa kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa nuur haye waxaa noo baaqay dadka kale ah xasan libaax iyo dhammaan reer weli xuseen cabdi abti biindhe maxamed aadan hooyo mariime maxamed abti burgal maxamed aadan faadumo weli xuseen cabdi xadiis weli xuseen cabdi zaynab weli xuseen cabdi cabdishukri weli xuseen hooyo shukri cabdulaahi iyo firdowso cabdulaahi xaaji salme maxamed dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad u dirayaan baa la yidhi boqorka iyo boqoradda ruqiyo weli xuseen cabdi iyo saygeeda abshir xasan libaax oo gabadh ugu dhalatay magaalada gaarisa gaar ahaan cisbitaalka magaaladaasi gabadha waxaa loo bixiyey ruweyde abshir xasan ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay ruweyde adeer soo barbaar oo noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin waxaa noo baaqayaa cali cabdi dixood iyo allaale maxamed cige iyo cabdiraxmaan hilow daahir iyo cabdiqaadir yuusuf sheekh iyo cabdirasaaq ibraahim warsame khadar daahir qalinle iyo siciid dhaan suge iyo liibaan maxamed shirwac falastiin khaliif yuusuf iyo hane cabdicasiis hani soomaaliya iyo waxay yidhahdeen faadumo cabdi nuur iyo cabdi geesi iyo maxamed shaafi iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan saalax maxamed xaaji cumar iyo xamde cali caamir oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boorama ducaduna waa xaggiina leeyihiin haye nuur maxaad ugu ducaynaysaa meherkaasi waxaanu leenahay ilaah ha ka dhigo meher barakaysan arooska soo dedejiya wiil iyo caano gabar iyo caano haye heesahana maxaa noo haysaa danta heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanay nuuro waa waranka caashaqa waxaa qaadaysaa u k
anigo weli sidiiban adi kuugu weernahaye anigo weli sidiiban adi kuugu weernahaye oon weheshigaagiyo wejigaa uradishaa oon weheshigaagiyo wejigaa uradishaa oon weheshigaagiyo wejigaa uradishaa oon weheshigaagiyo wejigaa uradishaa inta wiil gayaanana weelaanan odhanine odhaniye sida laygu weyiyo miyaan miyaan warkaygii ku warin dabayluhu sida laygu weyiyo miyaan miyaan warkaygii ku warin dabayluhu mise waranka cashaquhu ananbuu iwiiqo nurkuwaygu kaligay ananbuu iwiiqo nurkuway igu kaligay mise waranka cashaquhu ananbuu iwiiqo nurkuwaygu kaligay ananbuu iwiiqo nurkuway igu kaligay Ha, ha, ha, ha. anigu weli sidiiban ballankii u weyday anigu weli sidiiban ballankii u weyday axdigan wadaagniyo wacadkii ilaasha axdigan wadaagniyo wacadkii ilaasha axdigan wadaagniyo wacadkii ilaasha axdigan wadaagniyo wacadkii ilaasha adigan waa caaliyo kaa waayay ere qudha kaa waayay ere qudha adigan waa caaliyo kaa waa hagaag waxaan filayaa in aad dhegaystayaal ka wada hesheen codkaasi macaan ee fanaanada hani u k weli waxaad nagala socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha markaana waa dhambaaladii aad inoo soo qorteen ibraahimow warqadda waa hambalyo meher waxaana lagu bilaaba ugu horreyn waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka guddoonnay waxaana daraya dadka kale ah saxardiid xaashi ardaale iyo cawaale cabdi sayd cabdiwahaab dayib sheekh jaamac oo ku magac dheer ah cabdigeesi cabdirashiid maxamuud cumar waa ayaanle maxamed maxamed maxamed jeeke iyo muxyidiin beledka maxamed saalax sayid garaad cabdilaahi iyo xariir maxamed cali zakariye maxamed fooxaali iyo cabdikhaaliq xaaji galab maxamuud warsame baxsan barka talan xaawakiin aadan kulmiye xayaad aragsan cismaan xuseen iyo falastiin khaliif yuusuf hani cabdilcasiis waa hani soomaali iyo weliba aamine ifraax cabdi dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan baa layidhi lamaanaha kale ah wariye sagal mustafa xasan nuur wariyaheenii hargeysa iyo saygeeda maxamed cabdiweli cabdilaahi oo maherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay bay yidhaahdeen isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu nuurow naga soo gaaray cawaale cabdiseed oo ku sugan magaalada garowe waxaana uu jecel yahay inuu taaniyad isaguna gaarsiiyo maxamed cabdiweli cabdulaahi iyo weriye sagal mustafa xasan nuur oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waa hagaag daandureyo warqadda ugu dambeysa barnaamijkeenna waa warqad hambalyo nikaax waxaana diraya dadka kale ah xildhibaan maxamed sheekh cabdi faras cadde xildhibaan cabdulqaadir faarax shuutaale maxamed amiin xaaji cabdulla caqiil nabadoon maxamed xoodey cumar doctor abubakar maxamuud hilowle yuusuf bocor xasan faradheere cadow maxamed nuur cabdikariin cumar macalin aalos maxamed xasan xaaji cali macalin muuse maxamed muuse jilacow iyo dad kale oo fara badan waxay hambalyo nikaax ay u dirayaan muuse yuusuf dhuxlow iyo maryamo diiriye xuseen qaasim oo nikaaxooda uu ka dhacay xaafadda isnacay ee magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin noqda kuwii arooskoodana soo dedejiya oo kala hela ubadda kheyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano ayaanu leenahay heesta ugu dambaysana waa heesta socdaal iyo fanaanada ugbaad aragsan iyada ayaana ugu dambaysa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
soconayn ha kalaba soconayn